kulankan uu soo agaasimay maamulka degmada hodon ayaa ahaa mid afuran islamarkaana loo sameeyey qaar ka mid ah hogaanka ururada dadka baahiyaha gaarka qabah ee gobolka banaadir iyo sidoo kale haweenka ee dhalinyarada ka shaqeeya bilicda degmada hodon ugu horeyna qaar ka mid ah hogaanka ururada naafada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kasoo qayb gasho kulanka ayaa waxa ay sheegeen ahmiyadda ay leedahay iskaashiga bulshada rayidka ah iyo sidoo kale maamulka degmada hodon
intaas ka bacdi haddaan nahay wakiilada dadka baayaha gaarka ah waxaan baaq u jeedinaa labaatanka guddoomiyihii degmooyinka inay ku deydsadaan cali faale oo kale cali faale igu sabir iyo iyo maxaa lalahaa inuu magac ku helo uma sameynin wuxuu u sameeyey inuu ogyahay wakiilada dadka baayaha gaarka ee gobolka banaadir inay jiraan ayna mudan yihiin inuu maanta afar ugu sameeyo degmadiisa hodan caabow afar wadareedkan wuxuu daaran yahay in konsolka degmada hodan ay si wadajira uga afurayaan oo si nabad ah degmada dhexdeeda ayadoo ay ku weheliyaan dadka baayaha gaarka qabo fikraddaas quruxda badan oo qiimaha badan in si wadajira loo wada afuro weliba shacabka dadka ugu muhiimsan oo habeenka iyo ururka dhallinyarada iyo dadka baayaha gaarka qabo oo konsolka degmada ka mid ah fikraddaas waxaa keenay guddoomiyaha degmada mudane cali fahle
dhammaan hay-adaha amniga waxay u taagan yihiin amniga degmadan iyo gobolka banaadir markaa soo dhowaadaa idin leeyahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba guddoomiyaha degmada waa ku mahadsan yahay siduu mar walba iskugu xil saaro soo dhowaynta dadka u baahan in laga warqabo runtii caawa waxaa moodaa in dadkii loogu talagalay in la afuriyo ee afur wadareed loo sameeyo in ilaahay guddoomiyaha degmada waafajiyey ee haweenka madaalayaasha ee wax xuquuqa aan ka qaadan gobolka banaadir ee burburkii kadib isku xilqaamay nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka banaadir inay ka shaqeeyaan ayagoo wax mushaara ama wax gunnaa aan bishii aan ku tashanaynin iyo dadka baahiyaha gaarka qabo gudoomiyaha degmada hodon cali fahle oo dhankiisa ka hadlay kulanka ayaa sheegay in maamulka degmada hodon ay diyaar u yihiin in ay la shaqeeyaan bulshada qeybaheeda kala duwan islamarkaana kulankan uu door weyn ka qaadanayo wadashaqeynta u dhexeysa bulshada iyo maamulka degmada aan caawa ammaantayda aan aada ugu soo jeediyo gabdhaha iyo hooyooyinka ayagu maalin iyo habeenba u taagan inay nadiifiyaan degmadan oo nadiifka ka dhigay oo naftiyaduuryaasha ee afurkan qaybta weyn ka ah sababta haddii dadka aan mudnayn aan loo mahad celin waxaa nooga imaanaysa waa dhibaato afurkan gabdhahaas aad ah qalbigii ula jira siddeed saac habeennimo iyo duur iyo subax ayay xaaqaan degmooyin degmadahooda dariiq kastay taagan yihiin wax xaquuqa ma lahan haddana qof kasta ay ugu horeysa waxaan rabaa caawa inaan hortiina uga mahad celiyo ayagana u sacbisaan gabdhahaas qaranbilaa la yidhaahdaa magac kale u yaqaanaan ayagu laakiin annagu qaranbilaa u naqaan magaaladan waxa bilay oo qarankan bilay waa gabdhahaas dadka baahiyaha gaarkaa leh wakiiladooda guddoomiyaha baahiyaha gaarkaa leh degmada hodan oo wakiil ka ah asagu caawa marka halkaan la joogo iyo madaxdiisa martida u ah oo walaalaheena oo labaatanka degmo sagaal iyo tobanka degmoo kale ka socda oo caawa nala afuray ayagana waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo ayagoo saasa unbay ummadda u shaqeeyaan ilaahay moogtaa curyaankaa caga loogama waaye caynkaa wax loo yiri waa dad annagana lagu haynaa mid waa in la-yahay mid waa luga la-yahay mid waa gacan la-yahay mid labadaba waa la-yahay haddaynaan isu naxariisa ilaahay noo naxariiso maayo maamulka degmada hodon ayaa maalmihii ugu dambeeyey wadaya kulamo afurina oo ay la qaadanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan